assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteennii haddii eebba idmahayo hadba dhinac ka imaan jirtay taanan maantana waxaay ka imaanaysaa taariikhdani waxay ina leedahay waxay ina tusinaysaa qofka bini'aadanka ah hankiisu inuusan jabin ilaahayna wixii aad ka malaysato dadaal aad ku muujisay inaad ka helayso taas ayay ina tusinaysaa taariikhdani waxay ahaayeen karayey ahaayeen ama gaardhameer ayay lahaayeen saddex gaardhameer bay lahaayeen maalinkii dambe ayay iyagu daalan yay jambareereen waa jambareereeno meel bay ku dhaceen si maaragtay bareed la-aana yay u daateen ilaan waa niman daalayoo howlkar marayoo shaqo aad iyo aad u badan soo qabtay dameerana hawdka kula jiray laba beri oo qoryo ku gurahay saddexdii nin markay yaro jambareereen ayaa nin ka mida oo maankiisa iyo maskaxdiisu ay aad iyo aad isugu dhisnayd yaa wuxuu yidhi haddii isbiin noqdo maxaad iga codsan lahaydeen hadda meesha ugu hadda waa isbaanya oo waa isbinish halkaasaa taariikhda laga soo naqdiyey sia la sheegay haddii ilaahydma waa inta islaamka xukumay isbiin hadda balaaya xukunta iyo iyo barcelone haddii eebaydmaaye marka labadii ninaa kale ayaa isdhowray markaasay dheheen waraa miyaad hadraysaa markaas war ma hadraaye haddii anugu aan noqdo madaxa islaamka isbiin ninka xukuma haddaan anugu noqodo nin walo waxaad iga codsan lahayd hadda sii sheeg markaasaa la isdhowray saale war naga tagniyo malaha jambareer baa tahay oo wre iga dhegaysta oo nin walow maxaad iga codsan lahayd markuu ku celceliyaa labadii nin ka mid ah yaa waxa uu yidhi aniga waxaan kaa codsanhayaa saddex arrimood haye waxaan kaa codsanhayaa beer beer aad iyo aad u wanaagsan oo barwaaqo ah yaan kaa codsanhaya fardo boos u badanoo midaba cadcad leh iyo qaybo kaleoo kala duwanoo fardo ah ayaan kaa codsanhaya waxaan kaloo kaa codsanhayaa haddii eeba idmahayo in lay maamuuso in aniga laftayda lay maamuuso saddexdaasaan kaa codsanhaya kii kaluu yidhi warhaye adna maxaad codsanaysaa kolkaasuu yidhi niw nin xanuunsan baa tahaye anuu nin dameer wado oo meel jambareer ugu dhacay oo daalku ka hadlinhayo waxba kama codsanhaye aniga hay wareerinin aayar seexo wakhtiga yareen haysanno ha nagaga ciyaarin waa ku celceliyey war lacalla ka soo qaad haddii aan noqdo madaxweynaha ummadda muslimiinta ee waddanka isbeen maxaad iga codsanaysaa war adiga niw soo allaha alla ma oo aniga hay wareerin kan dameerley unbuu ahaayo dee hanyaraan ayaa ku jirto hankiisa ayaa yar laakiin ninkan kaleento han buu leeyaho hami buu leeyaho higsi buu leeyaho waxaa dhici kara ayaa u muuqda adduunkana in ilaahay leeyahay oo ilaahay babedelo oo qofkii darajo haysta ilaahay darajada siiyo oo kii qiimayn gaadha ilaahay qiimaynta siiyo oo kii maalla ilaahay maalka siiyo oo kii maskaxle ilaahay maskaxda siiyo oo kii murtile ilaahay murtida siiyo oo aan waxba laysdheerayna bixinta ilaahay keliya loo kala nasiib wacan yahay iyo ku-xidhnaanta iibe iyo waxbixinta iyo barbaar rabbi intaa inay tahay kalawadka iyo qorshaha ilaahay ee intaa un hawsha ay ku socoto ayuu ninkan u aaminsanyah kana wuxuu aaminsan yahay in kareetadaas maadaama uu kareetaale yahay ayna cidna waxba u dirsanayninoo uu kareetadiisaa ku ekaaniyo si uun kareetaale u yahay uu ku dhiman saasay la tahay laakiin ujeeddadu sidaa ma ahane qofku konton shaqoo kala duwan intuu soo maro ayuu madaxweyne noqon karaa oo ilaahay ummadda hoggaankeeda u dhiibi karaa waana awoodaha ilaahay oo cidna ma hor istaagi karta wixii eebba kugu qoray taasuu marka kanu xagga iska dhigay maadaama uu kareetaale ahaa anigu wuxuu yidhi waxba kaama rabo waa ku celceliyey ninka hadalkii markaasuu waayahay haddii aad xukunka qabato waxaad samaysaa aniga dameer isaar magaalada i dhex mari dhaxad idhahdaabiy waa beenaalihiyey waa beenaalihiyey waa beenaalihiyey magaalada haygu orisiid aniga inaan beenaale kaatiba ahay oon waxba laga dhegaysanayn oo kareetaale beenaale aanahay oo kaatiba igu qor buu yidhi wax kalena ha ii qabanin aanu wax kale kaama rabo balma wax fiican oo kale codsado halkaa waxaa kaaga cad hanyaraanta dadka maanta waxaa laga yaaba mid baalashla ah intaad aragto inaad dhada hadda kan muxuu nolol oo adduunka kusoo kordhinhayaa baalashnimadiisaas kabaha un buuligiisaa u casayn inaad aamintaa laga yaaba noloshu sidaa ma aho oo ilaahay baa isbabedel kale oo qulubta bini'aadankana babedela darajooyinka iyo maalka iyo xoolaha iyo bixin toodana ilaahay baa kala babedelo oo qofba meelgeeya ninkii marka ninkii waa aamin waayey labadii nin maxay kala codsadeen nin wuxuu codsaday beer farda boos u badan iyo in isaga laftiisaba la maamuuso oo nin sare laga dhigo ninna muxuu codsaday in kareeto la saaro oo inta kareetadaa lagu qaado oo magaalada la dhex mariyo la ceebeeyo oo beenaale lagu qoro talow maxaa dhici doona qaybaha dambe ee sheekada ayaa laga yaabaa inaynu ugu tagno xubinteennan murtida maanta waxyaalihii dhacay iyo labadii nin markii ninkii uu darajooyinkii gaadhay ama ninkii uu dallacay ee meeshii uu rabay uu tegey waxyaalihii nimankii iyo isaga dhex maray qaybaha dambe dambe ee sheekada ayaan ugu tegi doonaa dee nin walbana wuxuu codsaday unbuu kolley ugu imaan doonaa laakiin yaa cafis dalban doona taasaa waxay u baahan tahay mid isweydiinteeda u baahan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenan murtida maanta ciidamka e b waxaa la yidhi rag lama maleeyo rag lama maleeyo